إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga halfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulahi farmaajo ayaa waxa uu ku guulaystay damaciisi ah in maanta aan la dooran guddoomiye baarlamaan sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu weeraray qarax faahfaahin dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsadeen askar ay tababartay dowladda kenya oo ku sugan qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato weeraro kala duwan ayaa xalay waxaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ku kala leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo bay rabab ka da-ay magaalada boorame ee gobolka owdal ayaa saameyn reebay iyadoo bulshaduna arrintaa hadal hayaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah oo madaxweyne farmaajo ay dagaashan yihiin ayaa saaka ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wasiirka amniga dowladda federaalka oo la safan ra-iisul wasaaraha ayaa ku dhawaaqay in uu shaqadii ka joojiyey taliyaha biliiska dowladda federaalka ah ciidamada dowladda federaalka ah ayaa duleedka magaalada muqdisho waxay ku dileen gabar labaiyo toban jir ah iyagoo dhaawacay dad kale oo ehel la ahaa macallimiin ajaanib ah ayaa waxaa lagu dilay qarax lagula beegsaday magaalada karaaji ee dalka bakistan inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka waa dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa qarax lagu weeraray agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ayaa qorsho u ahaa in qaraxa lagu dilo ninka waxaa lagu magacaabaa maxamed suufi qarax ayaa lala beegsaday xilli uu gurigiisa ku sugnaa faahfaahin dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsadeen askar ay tababartay dowladda kenya oo ku sugan qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato geesta kalena xalay weeraro kala duwan ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee gobolada shabeellaha hoose iyo bay xashim cabdinaasir ayaa wararkaa inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka haddii aynu ka hormarno gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska kuwaas oo xero ciidan ka samaystay degmada jannaale waxaana dhawaaqa risaasta laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada ugandha weli faahfaahin kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ciidamada ugandhayska kasoo gaaray weerarka lagu qaaday sidoo kale isla degmada jannaale waxaa weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ciidamada shisheeye halkaa kuwa heshada isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandha kaas oo ku yaala deegaanka danow oo hoostaga degmada qoryooley dhanka gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay gabaldhici kabiin u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku socdaalaya deegaanka daynuunay ee duleedka magaalada baydhabo dhanka gobolka gaarisa dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamo ka barbar dagaalamayay ciidamada kenya ayaa ka dhacay duleedka deegaanka hamaay ee gobolka gaarisa oo ka mid a dhulka n f d ee ay kenya gumaysato dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamadii kenyaatiga la socday waxaana halkaas lagu dilay isixaaq indhoy oo ahay taliyihii watay ciidamada kenyaatiga ka barbar dagaalamayay sidoo kale waxaa halkaa lagu dilay hal askari oo kale waxaana dhaawac garaab ah oo soo gaaray ku-xigeenkiisii oo lagu magacaabi jiray caananuug weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaybo ka mida gobolka madheera kabiin ugu dhigeen ciidamo ka tirsan kenya kabiinka ayaa wuxuu maalin ka hor si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada jambi iyo baambo oo ka wada tirsan gobolka madheera ee ku hoos jira gumaysiga kenya waxaana lala beegsaday gaari kooyal ah oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya howlgallada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayaan gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa sii xoogaysanaya rabab waxyaa la geystay ayaa waxa ay ka da-een magaalada boorame ee gobolka owdal mahad cubeyd ayaa ka waramaya roobab xooggan oo lagu qabowsaday ayaa dhowaan ka da-ay magaalada boorame iyadoona dhanka kale roobabkaas ay ka dhalatay waxyeelo soo gaartay laba ceel biyood oo ka mid ah kuwii magaalada biyaha siinaye qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda iska leh ceelashan ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo ku sugan goobta waxyeeladu ka dhacday xalay xilligii roobku da-ay wuxuu qaaday laba ceel beebkood buu qaaday sidaa darteed saagaan ku soo kal lahnay waxaan isku daynay in dee hawshii aan dadejinno oo waxaan soo kaxayna cagaf iyo shaqaalo badan hawshii iminka gebagabay ku dhowdahay waxaa si aada ugu daran dooxii camuudeeda ayuu dhaamage weyn gaadhsiiyey daadkii waxa weye laba ceel baa maaragta beebkii maarata tegayey dhamuug uu qaaday waa kuwa beebkii maarata laga saaray ee daadku qaaday halkan horteena yaalla annagu maanaan yaraysan ilaa xalayda emergency baan ku jirnay saakan waan ka howlgallay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale roobab ka da-ay gobolka sanaag ay geysteen waxyeelo fara badan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada intaba wasiirka amniga dowladda federaalk oo ra-iisul wasaaraha la safan ayaa ku dhawaaqay in uu shaqadii ka joojiyey taliyaha biliiska dowladda federaalk ah xaashim cabdinaasir ayaa warkan mar kale inoo haya khilaafka ku salaysan waxa loogu yeeray doorasho ee ka dhexeeya dowladda federaalk ah ayaa gaaray meel sare kadib markii ay isku afgarawaayeen xubnaha la dooranayo kuwaas oo qolo walba ay doonayso inay kuraasta kusoo baxaan qolo ayada taageero u ah waa garabka farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiise waxaana ay taasi keentay in qolo waliba isticmaasho awoodeeda taliyaha boliiska dowladda federaalk ninka lagu magacaabo xijaar oo taageero u ah farmaajo ayaa sheegay inaysan damaanad qaadi karin doorashada ka dhacaysa teendhada afisyoone mar uu arrinkaas ka hadlayana wuxuu yidhi anigoo ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ahna guddoomiyaha amniga ee doorashooyinka qaranka ee soo daadihinayay ilaa laba kun iyo sagaal iyo tobankii bisha agoosto ilaa caawa soo waday mas-uuliyadda amniga ee doorashada ee beryaalkaa lagu qabanayo aanaan damaanad qaadi karin iyo amniga dartiis in dib loo dhigo muxuu ahaa doorashada habeen berri la qaban lahaa in dib loo dhigo taasaan soo jeedinaynaa intaas kadib waxaa warkaas qoonsaday garabka rooble waxaana wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid a taageerayaasha rooble uu ku dhawaaqay inuu shaqo joojin ku sameeyey taliyaha booliiska dowladda federaalka xijaar wuxuuna yidhi sida tan taliyaha in muddo ahba aada ulama dhacsanayn siyaabaha uu u maamulayay ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga dalka oo aan dareemayey habacsanaan amni inay jirto taliyaha boolisku inuu uu faraha kula jiray waxyaabo fara badan oo oo lidig ku ah shaqadiisa wuxuu amar siiyey dhammaan taliyaashii ka hooseeyey wuxuuna ku wargeliyey in iyan jirin wax doorasho la yidhaahdo hoolka ka dhici kara anigoo jooga magaalada guddoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu meediha noo soo mariyo uu meediha lasoo istaago ou dhaho ma damaanad qaadi kara mana gudan karo intaasaa ku filanba in shaqada looga joojiyo loogana ceyriya shaqada khilaafaadka iyo isqabqabsiga ka dhexeeya dowladda federaalka ah ayaa noqday mid soo noqnoqda waxaana marka ugu dambaysa soo farageliya shisheeyaha ku sugan soomaaliya oo ay dowladda federaalka warkooda aada ugu dhagan nugushahay maadaama ay ku tiirsan tahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo ay madaxweyne farmaajo dagaashan yihiin ayaa maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho warar soo baxaya waxay sheegayaan inta ra-iisul wasaaruhu garoonka aanay soo gaarin in ciidamada shisheeye ay hubkii ka qaadeen ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho intaasi kadib ciidamada hubka laga dhigay waxaa lagu xareeyey qolal ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo ciidamada shisheeye ay kor ka waardiyeynayeen ciidamada shisheeye ayaa waxay ka cabsi qabeen in ciidamada sirdoonku ay ikhtiyaalaan amaba ay toogtaan ra-iisul wasaaraha taasina waxay muujinaysaa sida farmaajo iyo rooble ay u kala fogaadeen iyo in mid waliba uu doonayo kan kale inuu dhegta dhiigga u daro haddii uu fursad amaba jaanis ku helo waxaa kaloo arrintan ay muujinaysaa in dalka si toos ay uga taliyaan islamarkaasina biliis iyo siyaasi iyo militari iyo wax walibana ay ka yihiin ciidamada shisheeye labada dhinac ee isaga soo horjeeda magaalada muqdisho ee ay kala hogaaminayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaas diidan ayaa mid waliba aada u hubaysan yahay iyada oo qolo weliba qolada kale inay waxyeello u geysato ka shaki qabto geesta kale madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku guulaystay damaciisi ahaa in maanta aan la dooran guddoomiye baarlamaan si asigu kursiga ugu sii fadhiyo ama uu hirgashado qorshayaal siyaasadeed oo u qabyo ah oo la xiriira cidda guddoomiyaha baarlamaanka kusoo baxaysa inkasta oo teendhada afisyooni ee magaalada muqdisho lagu ballansaanay in baarlamaanku maanta ay isugu tagaan halkaasoo ciidamada shisheeye ay gacanta ku hayaan haddana ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lasoo dhoobay wadooyinka qaar badan oo ka mid a xildhibaanada ayaa wadooyinka laga celiyey xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa waxa uu qoraal facebooka soo dhigay ku sheegay in ciidamada dowladda federaalk ahi ay ka horjoogsadeen in uu tago hoolka baarlamaanka uu ku ballansanaa xildhibaano faraku-tiris ah ayaa gudaha waxay u galeen teendhadii afisyooni kuwaas oo uu ka mid yahay xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ahaa mooryaantii sagaashamaadkii sidiina qoraga u sida jacfar ayaa isagoo ka hadlayay teendhada gudaheeda waxa uu sheegay in loo baahan yahay xildhibaanada in ay iscasilaan haddiiba ay yihiin kuwo la celi karo amaba la hor istaagi karo farmaajo ayaa xildhibaanada wuxuu ku hayaa hindadaad ballanqaadyo siyaasadeed iyo weliba in si toosa ciidamo asii ka amar qaataa ay u hor istaagaan dhaqdhaqaaqyadooda xildhibaanada ay ka mid yihiin mahad salaad iyo cabdisaabir nuur shooriye oo wata ciidamo hub kala duwan oo baasuukiyaal ay ka mid yihiin ayaa waxa ay tageen teendhada afisyooni sidaas oo ay tahay ciidamada ayaa ku dhiiraday in ay hor joogsadaan ciidamada dowladda federaalk ayaa gabar labaiy toban jir ah ku dilay duleedka magaalada muqdisho iyaga oo dhaawacay dad kale oo ehel la ahaa maxamed amiin ayaa warkan inoo haya dhacdadan ayaa timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay rasaas ooda kaga qaadeen gaari caasi ah oo dad shacab ah ay saarnaayeen dadkan oo ka tegay degmada kurtunwaarey islamarkaana ku wajahnaa magaalada muqdisho ayaa dhibaatada la kulmay xilli ay marayeen halka loo yaqaano siinka dheer rasaasta lagu beegsaday gaariga ayaa waxaa ku dhimatay gabar yar oo labiiy toban jir ah halka ay ku dhaawacmeen lix kale oo qoyskeeda ayna ka mid ahaayeen dad waayeello ah mid ka mid a ehelada gabadha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu yidhi waxaan leeyahay innaa lilah wa inaa ilaa rajicuun taariikh foolxumaa oo wax qaabdaran ah maanta dhacay dad eheladeeda ah qaraabadeeda ah oo gobolka imaadeen degmada kurtuwaariya meel hoose ka soo baxeen oo aan wicitaankaas aan lahay iyo maad aan lahay ay wadda soo galeen si qadaran si oo alxamdulilah loo galay dadkaas dhaawacooda waa lix dhaawaca iyo hal dhimasho ah ee hadda ay taagan tahay dhibka meesha ku dhacay waa siinka dheer dadkaas niyow wadday maraayeen wadday socdeen nimankii rasaasiyey waxay wateen faycom mootayna saarnaayeen mootay mooto agmaraysay markii mooto agmaraysay nimankii xabad iskaga fureen waxa uu sifeeyey nooca ay yihiin ciidamada dowladda federaalka ee caadada ka dhigtay dhibaateynta dadka shacabka ah waa niman qaab daran oo aad u arxan daran oo oyaan daran oo dhibaatada muslim korta uu keensaday maanta waxaan ka tiri xunnahay aan ka qalbi xunnahay dadka walaalahayga oo la dhammeeyey maanta oo si qaab daran loo galay meedkii yaallo dhaawacyada yaallo lix dhaawaca taallo hal meedna wuu yallaa dadkaan meesha jooga oo meesha fadhiyaan maamoyinka u jeegdin say meesha u fadhiyaan xilliga sacda ay taagan yihiin dad oo masaakiina askarta dowladda federaalka ayaa si joogtaha u dila dadka rayidka ah rasaasta dadka lagu dilayo ayaana lagu soo iibiyey canshuurta xoogga looga qaado bulshada qeybaheeda kala duwan sida marar badanba ay sheegeen siyaasiyiinta ku nool magaalada muqdisho walaayadda islaamiga ee baay ayaa heshiis waxay dhex dhigtay beelo walaala ah oo gobolka wadadega kuwaas oo khilaaf dhowl u dhexeeyey mahad cubeyd ayaa warkan mar kale inoo haya heshiiskan oo ay garwadayn ka ahayd wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa dhex maray beelaha walaalaha ah ee kale ah eelay luwaay iyo laysaan qabaa'iladan ayaa isku haya dhulbeereed ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay kaasoo in muddo ah khilaafkiisa soo jiitamaye kadib dowlad diini ah iyo kulamo arrintan looga arrinsanaya oo lagu qabtay beelahan deegaanka buulafulay ayay wilaayada baay ugu dambayntii khiyaar u siisay inay dhexdooda ka soo heshiiyaan dhulka ay isku muransan yihiin iyadoona ugu dambayntii dhinacyadu heshiis ka gaareen khilaafkaas bayaan ka kooban dhowr qodobna ka soo saareen qodobada bayaankana waxaa ka mid ah kow in uu xog dheeraad ah ka raadiyo goobta la isku haysto kana raadiyo dad ka baxsan dadka khilaafka u dhexeeya labo in saddexda beelood la siiyo fursad ku filan oo ay isku fahmi karaan kuna xalin karaan khilaafkooda wadahadal qaatay afar iyo labaatan sacdood kadib beelihii waxay soo celiyeen in ay ka heshiiyeen iskuna fahmeen dhammaan wixii khilaaf dhuleed ahaa ee ka dhexeeyey ugu horeyn waxaa hadlay suldaanka beesha eelay isagoo sheegay in khilaafkan ay ka dambeeyeen niman shisheeyo kalkaal ah laakiin ugu dambayntii guul weyn laga gaaray tadbiiqu shariicatillaah barnaamijkan dhongmayba mirdhalyaylaha shareecada alle madii la dhaqangeliya ku bacdaya ahaatay mooyaane hatigeega maybu aha ban ideed meelna kasow dagaaladiiya dadkaha abuuray waa baydhow afar kilomitarka kubeeganta dhinac waqooyi maha afuufeeyey barnaamijkaas reedna ha ku riyaayay dadgaale shareecada allan ogolayn ya runtii reed ha ku riyaayeen haddii shareecada all inta lakahaay in haado lahayn oo alla tabaaraka watacaala dartiis mujaahidiintu in wadaan oo tadbiiqu shariica in jaro lahayn sadiidaas beelood inta isla maro lahayn ilaahay baa kii dhaariyey sadaa hadda la sheegay heshiiskan may sabab an ahaa sadiida beelood eelay laysaan luway yo lahangnagi barnaamijka kadib yoona ka heliyan maska khilaaf saasoo kale wali beele ah muslimiintas dhatiyo ku nool in kadaydan barnaamijka hadda inta ku dhihi taas ayaa inka baaqana sidoo kale waxaa goobta ka hadlay kusimaha malaaqa beesha laysaan ilaahay meenka maxaad aqaanay geedka maxaad siin kooba koran inay biyo geedka jiitin aagla mara korna madi wanta koyane ee meelaheed galal waaysanaahay kiman jiifad iyo kibanaa jiifasa dhaatay geedka dhugub ilaahagana siyaama hadle walinana eri oo macnaha jadwalkii oo macnaha una hata khilaafaadka noo saaray dhulkii ilaahay wala siiya arday anface dhulkii nunta khilaafaadka inseena miig dheer noo sheena inta koyne oo hata kala geebin lena la wayalanka wayar hadhowen walanka balwiina dhadhowan dhatiwna bacda daalika khilaafaadna aan kahayna wal ilaahay siina maxaad angley tan kale akhyaaray wal kale anka dalaw kale male wali hanoo deeri dhulkaas geedka ganacsan ilaahay ka maadsan bani aadan walma deebeen wali una miilahanoo dhowi eed eed aan ka mahadsagno walaaladaanan wali arda ilaahay siiyoon ugu dambeyntii waxaa hadlay suldaanka beesha luwaay mahadliin kooba korno bilaaw iyo dhammaadan lahayn ilaahayaa isku leh may kale hadhawaayana heshiiskan oo una go-aansanin walaayadananay rati iida hadhawaayana waana iidan ka faraxsagna walnani jujuubi ma-e wal una sagaadaniyo markii una khilaafkii intan kooyni bilaawshii ku bilaawni walaalankii lahayo iswarsan oo ka wareejini beelan reer eray oo suldaanshii hogaamiyaw yar dhulkii ka wareejini beerowgii liska haay sidii guudhaan markii deba gaaraan walananinsi intiinana siina ka ganacsagna walay kalena si unan wareejiniyo xumaan kale manejarto walaalnimo iyo kalsooni iyo kalgaceel wal anhayna un haddi macnaha geeka tabadaano male iidan an kama hasantiin wilaayadda islaamiga ah ee bay ayaa sidan oo kale dhowr jeer heshiisyo taariikhi ah dhex dhigtay beelo walaalo ah oo khilaaf adag ka dhexeeyey
halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan macalimiin ajaanib ah ayaa waxaa lagu dilay qarax lagula beegsaday magaalada karaaji ee dalka bakistan ugu yaraan shan macalin oo ay ku jiraan saddex ajaanib ah ayaa qarax xoogan lala beegsaday gaarigii ay saarnaayeen waxaana lagu warramayaa in ay halkaa ku qurbaxeen macalimiintan badankood ka soo jeeda dalka shiinaha ayaa qaraxa waxaa lagula beegsaday gudaha jaamacadda karaaji oo ku taala magaalada karaaji ee koonfurta dalkaas bakistan mid ka mid ah mas-uuliyiinta amniga ee magaalada karaaji oo lagu magacaabo maqdis xaydar ayaa warbaahinta waxa uu asigoo la hadlayay shaaciyey amaba sheegay in weerarkan uu ku sifay karo waxa ugu yeeray mid argagixiso wararka ayaa intaa ku darayay in marka laga soo tago dhimashada shantan macalin in dhaawacyo ay soo gaareen saddex ruux oo kale kuwa oo la dhigay xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada karaaji si loogu dabiibo warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa